waayo alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wasaxbi wasalama tasliima kaiira alxawaalatu xawaaladii haadaa maxaluhaa halkan ayaa meesheedii mabaxahuhaa halkii lagu baadhayay alxawaalatu xawaaladu luqatan luqa ahaan ataxawulu weeye waa guurista iyo walintiqaalu waa cadfu tafsiir wataxawul iyo intiqaal waa isku mid sharcan sharci ahaana caqdun caqdi weeye xawaaladu caqdigaasoo yaqtadii keensanaya naqla daynin dayn raristeed min dimatin dime laga raro dumada ay saarayd laga raro qof dumadiisa ay saarayd laga raro oo ilaa dimatin dumad kale loo raro ilaa dimatin dimad loo raro dimadaasoo ukhraa mid kale ah oo aan tii ahayn markaa qofku haddii dayntii lagu lahaa qof kale uu ku xawilo qofkaa kale haddaanu dayn ku lahayn miyay xawaalo noqonaysaa maya noqon mayse tawkiil bay noqonaysaa cabdisamed baa igu le labaatan dollaaroo abu zurco waxba aanan ku lahayn baan ku hi abu zurco ka qaado waxay ka dhigantay inaan abu zurco u wakiishay inuu dayntaa iga bixiyo waay haddii isagoon dayn bay igu lahayn cabdisamed uu yimaaduu igu yidhaahdo yaamaahi labaatan dollar oo aan ku idhaahdo abu zurcan labaatan dollar ku lehe labaatankaa ka qaado miyay xawaalo noqonaysa xawaalo noqon maysa taasina cid aanan waxa weeyaan aan dayn igu lahayn dayn maan rarin dee markan lam uxawil daynan min dimati dayn dimadayda aan ka rarayoo dimada abu zurca aan ku wareejiyay dee ma jirto waa tawkiil fi lqabdi un bay ka dhigantay iyaduna waxay ka dhigantay inaan ku hi cabdisamed oo abu zurca u tago labaatanka aan ku leeya iga soo qaad waxay markaa xawaalo noqonaysaa qof dayn igu leh markaan ku xawilo midaan anigu dayn ku leeyahay markaasay xawaalo noqonaysaa waa naqlu lxaqi min dimati ilaa dima culimada qaar waxay yidhaahdaan waa xawaaladu waa min baabi bayci dayn oo dayn la iibiyey bay ka dhigan tahay dayn la iibiyaana ma banaana laakiin xaajee loo qabo awgeed baa loo soo reebay xawaalada laakiin sida saxiixa waa in la yidhaahdo laysat min baabi bayci dayni bidayn dayn dayn lagu iibiyey maaha inamaa hiya min baabi istiifaai lxuquuq iibba maahe waa xuquuqdii la ysku lahaay oo la kala oofsanaya un waana caqdu irfaaqin munfaridi binafsihi laysa maxmuula calaa gayrih waa caqdi markaa ay ku jirto tudhis ummadii loo tudhay oo gooni u madax bannaan oo adila gooni ay u tusisay marka calaa khilaafi lqiyaas aan la odhan ahayn ibn اlqayim wuxu hi iclaam muwaqiciinka qawaacid sharci taqtadii jawaazaha fahiya calaa wafqi اqiyaas buu hi qiyaaskana wuxuu ga jeedaa qawaaciddii baabka qawaaciddii baabka way waafaqsanta ee ma khilaafsana qawaacid lbaab xawaaladu markaa waa jaa-iza waa banaan tahay oo shareecadu waa ogoshay rasuulku عalayه الsalaau wasalaam wuxuu hi maطl اlganiyi ظulm wإidaa uxila axadukum calىa maliئin falyaxtl kii markaa deynta lagu lahayo iska bixin karayay inuu bixin waayo ciddii ku lahayd uu meermeeriya waa dulmi haddii midkiin isagoo cid dayn kule ciddii deynta ku lahayd ay ku xawisho cid kaloo ay deyn ku leeyihiinoo ay nacam oo de deyntan laga bixin karta oo maliya bimacnaa qaadir cala alwafaaya ha wareega buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo kaa lagu xawilay ha ku wareego arkaanu lxawaalati xawaalada arkaanteed ficlan hadda waa u dhacdo xadiidka abi qataade waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo keenay meyit si uu ugu tukado markaa rasuulku waa kii weydiiyey yihi hal calayhi dayn dayn ma lagu leeyay qaluu calayhi halaatu danaaniir rasuulku wuxu uhi saluu calaa saaxibikum markuu yidhi saddex diinaar baa lagu leeyahay daba ku tukada buu yidhi faqaala abu qataada ana yaa rasuula allahi aqdi daynahu ay salli calayhi wa calaya daynuhu rasuulka ilaahay u ku tuka dayntiisiina anaa bixinaya fasallaa calayhi nabiyu calayhi salaatu wasalaam rasuulku waa ku tukaday markii dayntiisii uu ka wareejiyey abuqataada dimada yaani dimada meydka ee uu ku wareejiyey maxay dimadiisa waxawaala dee xawala addayna min dimati almayit ilaa dimatihi taxwiil buu sameeyey abuqataada waana wax xaajadu ay keensanayso arkaan lxawaalati xawaalada arkaan haadihi tani arkaanulxawaalati xawaalada arkaanteedi weyi arkaanulxawaalati xawaalada arkaanteedu sabcatun toddoba weyi muxiilun wareejiye wa muxtaalun wareege waa kii yani addayntiisii kii uu ku lahaa mid aan ahayn loogu wareejiye dee ka doonanayay wa muxaalun calaya lagu wareejiye wadaynun iyo dayn dayntaasi oo lilmuxtaali wareegaha u sugan oo cala lmuxiili wareejiyaha dee uu ku leeyahay wadaynun iyo dayn dayntaasi oo lilmuxiili u sugan wareejiyaha oo cala lmuxaali caley lagu wareejiyaha uu ku leeyahay wa iijaabun wa qabuulun waa siiqadii un i iijaab iyo qabuul lafdu lxawaala in la isticmaalana shardi maaha bal wixii la macnaa o dhan baa la isticmaali karaa naqli tusinaya naqlu dayn min dima ilaa dimatin ukhraa marka intaa waa in la helo waa iska waadix muxiilka iyo muxtaalka iyo muxaal caleyga laakiin bal siduu ugu soo celiyay baleeg dayntii laba deymood buu sheegay daynu lilmuxtaali cala lmuxiili haddaanu ninkan qofka kale ku xawiliya daynba ku lahayn dee xawaalo noqon mayso waatii aynu tusaaleynayni oo kan la wareejinayaa waa inuu dayn ku leeyahay kan wareejinaya kan wareejinayaana kaa uu ku wareejinaye kale waa inuu dayn ku leeyahy laba daymood meesha waa inay jiraan daynun fii dimati almuxiil wa daynun fii dimati almuxaali calayh maa yushtarau waxaa loo shardiyo fi lmuxiili wareejiyaha ka daynta dimadiisa ka wareejinayay iyo walmuxtaali la wareejiyaha dayntiisii loo wareejinayo iyo waliijaabi iijaabka waxa loo shardiya walqabuuli iyo aqbalitaanka mushtarau waxaa loo shardiyaa fi lmuxiili waxaa loo shardiyaa wareejiyaha iyo walmuxtaali iyo la wareejiyaha maa yushtarau baa loo shardiya wixii loo shardiyo fi lbaayici iibiyaha iyo walmushtari iibsadaha ayaa loo shardiyaa oo waa in mid waliba uu noqdo ila meeshii tasaruf baa la samaynayaa maaliya mogta waa in kan dayntii lagu lahaa iska wareejinaya kan dayntii uu lahaa loo wareejinaya dime kale loogu wareejinayaaba de waa inay noqdaan baaligaani caaqilaani raashidaani waa inay noqdaan gayra maxjuurin calayhima waxaa kaloo loo shardiyaa dee alridaa baa loo shardiya yushtaru rida almuxiil baa la shardiyaa wareejiyaha raalli ahaanshihiisa itifaaqan waa la isku waafaqsanyay taa oo laguma khasbi karo qofka dayntii isaga lagu lahaa inuu mid kale ku wareejiyo ma odhan karo dayntan kugu lahaa hebel ilowba ilow igu wareeji daynta isagaa lagu leeyay waxaanu xaq u leeyahay inuu mubaasharatan isagu u bixiyo iyo inuu biwaasita cid kale uu sii marayo almuhim calayhi ladaa gudis unbaa dushiisa ku ah ayuunbaa dushiisa ah laakiin mubaasharatan buu u gudayaa mise biwaasita ayuu ku gudayaa taa isagaa ikhtiyaar u leh walihada culimadu waa isku waafaqsanya rida almuxiil in la shardiya kan dayntii lagu lahaa mid kaloo daynuu ku leeyay ku xawilaya inuu taxwiilka iyo wareejinta raalli ku yahay laakiin rida almuxaal ma la shardiya rida almuxtaal kan la wareejinayo raalli aanshihiisa aljumhuur way shardiyeen min ashaaficiyati walmaalikiyati walxanafiya halkana uu ishaaray markuu yii ma yushtaradu fi lbaayic walmushtari baayici mushtariba maxaa loo shardiyaa dee arridaa baa loo shardiyaayo haddii qofkii lagu khasbo bayci yani ikraah bigayri xaqa de inaanu ansaxahayn horeyn usoo aragnay marka haddii xawaaladii lagu khasbana ama muxiilka hala khasbo ama muxtaalka hala khasbee xawaaladu ansixi maysa weyaan macnaheedu mar haddii loo dhigay shuruudii baayica iyo mushtariga jumhuurtu saasay ku tegeen waayo lianna xaqahu laa yantaqil min dimatin ilaa dimatin ilaa biridaahu ninkani ninkanuu dayntan ku leeyahy xaqiisii in kii uu ku lahaa laga raro mid kale lagu wareejiyey isagoon raalli ku ahayn dee ma ansaxaysa bay yidhaahdeen litafaawuti dimam waayo dee dumaduhu waa kala duwanyin waxa laga yaay ninkan xaqa uu ku lahaa inuu yahay nin fiican oon meerimeeriye ahayn oo samxi ah kaa loogu wareejinayaana inuu yahy cala alcagsi min dalik inuu yahay waa yahay xanaabilausa iyagu waxay yidhahdeen maya waxaa la shardiyaa un ridihiisa lama shardiye mar hadduu almuxaalu caleyh yahay malian kan lagu xawilayaa mar hadduu yahay mali uu yahay qaadir cala alwafa hayru jaaxid walaa mumaatil fainahu yalzamu an yaxtala lilxadiid bay yidhahdeen falyaxtal ayay daahirkeeda ku qaadeen jumhuurtuna nusuusta kale dee alridaa markaa tilmaamaysa si guud u tilmaamaysa ayay waxa weeyaan ku sarfiyeen amarkaa xadiidka ku soo arooray rida almuxaal caleyh iyada lama shardiyo cinda aljumhuur kan lagu xawilayaa in waxa weeyaan uu raalli ku yahay dayntaa lagu soo xawilayo mar haddii iyadoo kale dee lagu leeyahy waayo qofkii daynta kugu lahaa yacnaa xaq buu leeyay inuu dayntii isagu ku yimaado oo ku idhaahdo isi iyo inuu cid u soo wakiisho iyo cid isaga dayn kule inuu ku idhaahdo inuu ku idhaahdo ka qaado oo alxaqu aslan lilmuxiil kan taxwiilka samaynaya baa xaqa iska leh falow an yastawfiyahu binafsihi aw biwaliyihi aw bigayrihi wuxuu xaqu leeyay inuu isagu xaqii kaa oofsado u ku idhaa isi dayntii aan kugu laha iyo inuu cid kale waxa weeyaan usoo diro cidday doonaysaba ha noqotee wa fi lijaabi wاlqabuuli buu yihi walihaada halkan kuma sheegin almuxaal caleyhi soo ma arkaysa wa fi lijaabi wاlqabuul wayushtarau waxaa loo shardiya fi lijaabi iijaabki iyo wاlqabuuli aqbalitaankana ma yushtarau waxaa loo shardiyo fii siiqati اlbayci beyca siiqadiisa wixii loo shardiya loo shardiya ila waa siiqe shuruudu dayneyni labada dayn shuruudooda shuruudu dayneyni labada dayn shuruudoodu arbacatu meeshii laba dayn baa jira moogta dayn lagu leeyahy muxiilka iyo dayn lagu leeyahay almuxaalu caleyh marka labadaa deymoodna maxaa loo shardiyaa arbacatun afar wey alawalu hubuutuma labaduba inay sugan yihiin weeyi oo bimacnaa waa inaanay faski aqbalahayn oo dayntu hadday tahay dayn faski aqbalaysa dee waxba laguma xawili karo lamana xawili karo waxaa tusaale u ah waxa weeyaan dee nujuumu lkitaaba sayid baa addoonkiisii kula galay heshiis inuu bixiyo kun doolar kunkaa doolar markuu bixiyana uu xor yahay marka kunkaa iminka sayidku yuu ku leeyahy waa dayn dee uu ku leeyahay addoonkiisa soo ma si caqdigu keensanayo laakiin dee waa hayru haabita ma sugminoo faski bay aqbashaa oo labada mid waliba waa faskin karaa addoonku wuxuu odhan karaa waan iska daaya waxbaan ayaan xoroobine addoon baan iska ahaanaya oo lagu khasbi maayo caqdulkitaabaha inuu fuliyo sayidka laftiisuna dee waa ka noqon karaa ila addoonku waa maalkiisii waxbaa isfuran iyo lacagna ha keenine addoonnimaada ku baaqi noqo ba odhan kara waxaa la mida waxa weyaan saas oo kale aljucl mushqaayadii loo ballan qaaday cidda camal qabata oo cid hayru mucayana oo ninka gidaarkaa dhisa waxaa la siinayaa baa la yidhi boqol dollar ama ninka gaadhiga hagaajiya waxaa la siinayaa konton dollar markuu bilaabo camalkaas yaana wixii loo ballan qaaday yuu ku yeelanayaa dee jaacilkiibuu ku yeelanayaa kii yowaha sameeyey laakiin waa hayru haabit ma sugno weli dayntaasi waayo dee faski baa bannaan oo wuxuu ku odhan karaa sayidku waxaan ujeedaa jaacilku wuxuu ku odhan karaa iska daa waxbana ha qabana iska daa buu ku odhan karaa bal waxaaba iska dayn kara almajcuulu lahuga kan la yidhi haddaad shaqadaa qabato waxaasaa lagu siinaya ayaa markuu bilaabo arkay inay adag tahay odhan karaa waar ma doonayo farahan ka qaaday marka waa hayru haabit dayntii de marka taasuu ka ixtiraazay markuu leeyahay hubuutuma labada deymoodba waa inay sugan yihin daynta muxiilka wareejiyaha lagu leeyahy ta muxaalu caleyga lagu wareejiyaha lagu leeyahy labaduba waa inay sugan yihin oo calaa sabiili mithaal aan kuu tusaaleeye sayidkiibaa dayn lagu leeyahy nin baa dayn ku leh ninkaa daynta kule ma ku odhan karaa dayntaad igu lahayd labaatankii doolaraad igu lahayd addoonkaygaasaan kula heshiiyey labaatan doolar oo kitaaba ahe ka qaado ma odhan karaa ma odhan karaa caamirow way duntay markaa masaladan soo dhisay ad kusoo celiba tidhi haye faysal ma odhan karo waayo maxaan odhan karin yacnaa dayntii baan tan uu ku xawilaya aan haabit ahayn isaga tan lagu leeya waa haabit tusaale ahaan laakiin dayntan uu ku xelinaya ku xawilayaa uu leeyahay labaatankaad igu lahayd labaatankan addoonkayga ku leeyahay u qaado dee labaatanka addoonkiisa uu ku leeyahay haabit maaha waayo waa qaabilun eesh lilfask waay wathani shardiga labaadna waxa weeye sixatu lictiyaadi bedelasho inay ansaxayso canhumaa labadaa daynood waxa weya wax lagu bedeshaa oo tusaale ahaan haddii uu yahay dayntu daynu salam hadday tahay dee ma banaana in wax lagu bedela waayo bedelashadeedu iib bay noqonaysaa almuslamu fi in la iibiyaana ma banaana dee qabla alqabdi aan kuu tusaaleeye nin baa wuxuu igu leeyahay ishuruuna cishruuna saacan oo min ashaciira labaatan saac oo shaciira buu igu leeyahay aniguna nin baan labaatan shaci labaatan saac oo shaciira lacagtoodii u qadimay oo aan ka sugayaa oo baycusalam caqdusalam aan la galay ma banaano ninka labaatanka saacee shaciirtaa igu leh inaan ku xawilo kaa labaatanka saace shaciirta aan ku leeyahay ee salamka ah waayo labaatankaa aan ku leeyahay ninkaasi caqdusalamka aan kula galay wax kuma bedeli karo haddaan wax ku bedelo bayc bay noqonaysaa mana banaano maxay baycu lmuslami fiihi shaygii amankiisa lasii qadimee la sugaayey in la iibiya ma banaana whaalidu shardiga saddexaadna cilmulcaaqidayni heshiiska labadooda galay waa inay og yihiin bihimaa labadoodaba waa inay og labada daymoodba qadran qadar ahaan wa jinsan iyo jinsi ahaan iyo wa sifatan sifa ahaan wa xuluulan iyo inay tahay mid lagu heshiiyey in markaa la kala qaadanayo iyo wa ta'jiilan inay tahay mid lagu heshiiyey in dib laga qaadan doono wa tasaawihimaa fiiha waaye kaa intaynaan soo gaadhin afraad ila dayntan la xawilayo iyo tan lagu xawilayaaba waa inay macluum noqoto jinsi ahaan iyo nooc ahaan iyo qadar ahaan iyo sifa ahaan iyo xuluulan wa ta'jiilan ila maxaa la rabaa labada daymood inay iswaafaqsanaadaan soo ma oo tan qofku uu iska xawiliyo tan uu ku xawilaya da waa inay isku mid noqdaan jinsan wa qadaran wa sifatan wa xuluulan wa ta'jiilan oo hadday sifaadkaa isku khilaafaan dee bayc bay noqonaysaa wax kala duwan bay noqonayaan oo laisku iibiyey mana banaano baycu dayni bidayn si ay istiifa u noqoto oofsasho un qofkani dayntiisii soo noqosho ula soo noqonayo waa inay sifaadkaasoo dhan labada daynood ay ka midaysan yihin haddii markaa la ogyahay inaanay ka midaysnayn dee ma banaano xawaaladu haddii jahli lagaga sugan yahay inaanay ka midaysnaynna ama ka midaysnaantooda haddii jahli lagaga sugan yahayna iyadana ma banaana buu ku uhi calى sabiil mithaal nin baa wuxuu kugu leeyahay miata dolar boqol dolar adna nin baa dayn ku leedahay laa tacrif ma hiya waxay tay garan maysid walaa tacrif jins jins laa tacrif jinsahaa walaa sifatahaa walaa qadrahaa walaa hal hiya muajala aw xaala ma banaano daynta inaad taa ku xawisho ama nin baa dayn kugu leh aanad garanahayn sifaadkeeda ama isagaan garan ahaynba mid macluuma ama majhuula inaad ku xawishaa maxay ma banaana watasaawihimaa waraabicu shardiga afraad tasaawihimaa sinaanshooda way labadoodu ay siman yihiin fiihaa sifaadka ay ku siman yihiin waa inay jinsi ahaan siman yihin oo waa inay deyntan la xawiliya tan lagu xawilaya isku jinsi waa inay yihiin ila hadday kala jinsi duwanaadaan meeshii mucaawadaa timi moogta hadday mucaawada timaadana maxay masaladu noqonaysaa dayn dayn lagu iibiyey dayn in dayn lagu iibiyaana ma banaana sidaasoo kale waa inay ka siman yihiin xagga qadarka waa inay isku qadar yihiin oo nin kugule tusaale ahaan miata saacin oo min ashaciiri ma odhan kartid amaaniina saacan oo min ashaciiri baan hebel kulee ka qaado oo boqolkaagaa sideetankaa u qaado ma odhan kartid waay mar haddii aanay isku qadar ahayn mucaawaday dee noqonaysaa mar hadday mucaawada timina waxa weeyaan bayc bay noqonaysaa baycu deni bidenina ma banaana sifa ahaanna waa inay isku mid yihiin tusaalahaan wuxuu kugu leeyahay cishruuna saacan oo min atamr aljayid adna nin kale ad ku leedahay cishruuna saacan oo min atamri radii kuma xawili kartid ila arrintu waa min baab alistiifa mogta wa xuluulan wa ta'jiilanna waa inay isku mid yihiin oo waa inay labada deen xaalaani noqdaan laba waktigii la gudayo u taagan yihi ama muajalaani oo deyn xaala kuma xawili kartid deyn muajala oo nin baa wuxuu kugu leeyahy tusaale ahaan miata dirham oo waktigii la bixinaya uu taagan yahi adna nin baad ku leedahay miata dirham o laakiin waktiga la bixinayu yahay bacda sana kuma xawili kartid de xuluulka iyo taajiilkana waa inay iska waafaqsan yihiin wa tasaawiihimaa inay siman yihiin baa la shardiyaa labada daymood fiihaa sifaadkaa lasoo sheegay waa inay ka siman yihiin suuraة اxawaal haadihi tani suuraة اxawaalati xawaalada suuraheedi weye suuraة اxawaalati xawaalada suuraheedu an yakuuna waa inuu usugnaado lizaydin zayd calىa camri waa inuu ugu sugnaado alfu dinaarin labaatan dinaar oo daynana alfigaasoo xaalatuna ah mid waxa waktigii la bixinaya uu taagan yihi oo saxiixatuna yanaa mid bad qabta oo aan foojari aan ahayn aan mukasara aan ahayn walicamrin camarna waxaa u sugan calaa bakrin waxaa ugu sugan milaha taas oo kale alfu dinaar oo maxay ah xaalla ah marka halkaa muxuu inoogu mu oo saxiixa ah halkaa muxuu inoogu muujiyey meesha de waa inay laba daymood jiraan wadaynu lilmuxtaali cala lmuxiili wadaynu lilmuxiili cala lmuxaali caleyh waa inay jiraan labada daymoodna waa in la og yahay qadarkooda iyo jinsigooda iyo sifadooda iyo xuluulkooda iyo ta'jiilkooda labada daymoodna waa inay sifaadkaasi ay ka siman yihiin walihaada muxuu ihi miluhaa xagebay miluhaa ka tag yanaa xagga sifaadkaasoo dhan oo fa yaquul dhaa camrun camr lizayd inuu ku dhaha xaltuka waan ku wareejiyey bilalfi alfigii waxaan kuugu xawilay alatii taasoo laka adiga kuu sugan oo calay aniga adigu le calaa bakri baan kuugu xawilay oo fa yaquul u idhahdo zaydun zayd u dhaa qabiltu waan aqbalay markaa markuu leey fa yaquula zaydun qabiltudaasi maxaa halkaa talo laga dhadhansanaya in maxay la shardiyo ridaa ridaa esh almuxtaal soo ma waa kan dayntiisii loo wareejiye kaa kale kula wareegaya waa in la shardiyo shaaficiyada madhabkooduna wuxuu yahay ana dimat almuxiili tabra bilxawaala idaa saxat xawaaladu mar hadday ansaxdo shuruuddeedaa la helo dimada kii iska wareejiyey dayntu beri bay noqonaysaa ama kaa ha ka waayo ama ha ka helo isaga yaqaan waayo beriat dimatu bilxawaala xawaaladaasay dimadiisu beri ku noqoto oo dayntii waxa ay noqotay dayn saaran dimada kaa muxaal caleyga kaa lagu wareejiyey kaa lagu wareejiyey dimadiisa mashquul ku ah marka almuxtaalkii ama almuxaal xaq uma laha fi rajuuci ila lmuxiil walow tacadara istiifaau lxaq limatlin aw falasin aw mowtin xataa kii lagu wareejiyey hadduu xaqiisii ka waayo oo markii hore mumaail ma ahayna markii dambe mumaail ku noqday ama markii hore muflis ma ahayna markii dambe muflis noqday ama waabuu dhintayba meel xoolihiisu u raacaba waa garan waaye kusoo noqon maayo waxa weeyaan almuxiil kusoo noqon maayo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbi waslama tasliima kaiira